bangiyada turkiga ayaa joojiyey inay aqbalaan kaararka isticmaala adeega lacagaha m i r ee ruushka uu sameeyey inuu ku bedelo visa iyo masterka kadib markii cadaadis uga yimid mareykanka warbixin ay qortay wakaalada wararka a f b waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh
ganacsigii xilliga dagaalka ku bulaala ee turkigu uula lahaa moscow ayaa maanta qaaday tallaabo dib u gurasho oo weyn iyadoo la xaqiijiyey in saddexda banki ee ugu dambeysa ee weli aqbala kaararka lacagta miir ee bangiyada ruushku ay joojinayaan kadib cadaadis uga yimid washington miir waa adeeg ruushku uu u sameeyey in uu beddel u noqdo adeegyada lacagaha bankiyada ee visa iyo masterkard ee caalamiga ah labadan shirkad ee laga leeyahay dalka mareykanka ayaa joojiyey inay adeegsadaan bangiyada ruushka kadib duulaankii lagu qaday ukraine bishii februaayo go-aanka bangiyada turkiya ayaa yimid kadib toddobaadyo digniin cad ah oo mareykanka uu ugu jeedinayo turki oo ay xulafo ku yihiin neto in ay xadido xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya ruushka ama ay wajahdo halista cunaqabateen waaxda maaliyadda mareykanka ayaa toddobaadkii tegay sheegtay in bangiyada turkishka ee la shaqeeya kaararka lacagta ee bangiga miir ee ruushku ay halis ugu jiraan inay taageeraan dadaalada ruushka uu kaga baxsanayo cunaqabateynta la saaray laba banki oo turkish ah oo gaar loo leeyahay oo bilaabay inay aqbalaan kaararka miir kadib markii madaxweynaha turkiya rajeb tayib erdogan uu bishii agosto la kulmay dhigiisa ruushka valadimir putin ayaa horey u joojiyey inay aqbalaan kaararkan bishan horaanteedii hase yeeshee saddex banki oo dowladdu ay leedahay oo kale ah hal bank veki f bank iyo zirad bank ayaa weli la shaqeynayay kaarka miir ee ruushka sarkaal sare oo turkish ah oo arrintan shaaca ka qaaday maanta ma uusan sheegin xilliga dadka ruushku aysan awoodi doonin inay kaararkooda ku adeegsadaan gudaha dalka turkiga saddexda banki waxay weli ku hoolan yihiin bixinta lacagaha taagan balse waxa ay gooyeen taariikh ay ku joojin doonaan ayuu yidhi sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xidhiira in saddexda banki aysan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin go-aankan go-aankan ayaa daba socday kulan uu guddoominayay madaxweyne erdogan oo dhacay jimcihii lasoo dhaafay kaasi oo diiradda lagu saaray in la helo beddelka kaararka ruushka ganacsiga turki kala dhexeeya ruushka oo bulaalay toddobadii bil ee uu socday dagaalka ukraine ayaa aada uga caraysiiyey washington qiimaha ganacsiga labada dal ayaa sare u kacay in ka badan konton boqolkiiba turkiya ayaa sidoo kale ogolaatay in shan iyo labaatan boqolkiiba gaaska dabiiciga ah ee kasoo dhifiso ruushka ay ku iibsato lacagta rubalka ee dalkaasi kaaliyaha xogayaha maaliyadda mareykanka weli adayemo ayaa bishii juun waxa uu booqasho naadir ah ku tegay ankara iyo istanbul si uu u muujiyo walaacay washington ka qabto in ganacsiyada iyo shirkadaha waaweyn ee ruushku ee shirkado turkish ah u isticmaalayaan inay uga baxsadaan cunaqabateynta reer galbeedka kadib waaxda maaliyadda mareykanka ayaa bishii agost waxay warqad u dirtay bankiyada iyo shirkadaha turkishka iyadoo uga digtay inaysan rajeyn inay adeegsadaan doolarka mareykanka iyo lacagaha kale ee waaweyn haddii ay sii wadaan inay la shaqeeyaan ruushka la cunaqabateeyey turkiya ayaa isku dayday inay dhexdhexaad ka noqoto dagaalka ukraine waxayna diiday in ay ku biirto cunaqabateynta reer galbeedku ay saareen ruushka kaarka miir ayaa u ogolaada malaayiin qof oo ruushiyaan ah oo sanad kasta u dalxiistaga dalka turki inay isticmaalaan akoonadooda banki ee lacagta rubalka kuna iibsadaan wax kasta haddii ay noqon lahayd hoteelada ay degan yihiin ilaa maqaayadaha intay ku sugan yihiin gudaha dalka turki waxay sidoo kale muhiim u yihiin mawjado cusub oo dad ruushiyaan ah oo rag u badan kuwaasuu hadda usoo qaxaya turkiya si ay uga baxsadaan in ciidanka lagu daro hase yeeshee falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa xusaya in isbeddel uu ka muuqdo turki marka ay noqoto xiriirka ruushka islamarkaana ay muujinayso inay ka fogaanayso ankara ayaa toddobaadkii tegay si xoogan u cambaaraysay codbixin ay ugu yeerta sharci darro oo kremlinka uu uga qiil dhiganayo in afar gobol oo ka tirsan ukraine oo iminka ay gacanta ku hayaan militariga ruushka lagu daro dalka ruushka
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya warbixintii wakaaladda wararka ee a f b halkaad kala socoteena waa naabta af soomaaliga ee v o a